haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan haddii eebaha awoodda la idmo waxaan ku soo qaadanaynaa raad intee la eg ayuu ku leeyahay burburka qoysaska qurbaha dhibaatooyinka haysta dhallinyarada qurbaha ku nool mawduucaas waxaa inoogu martia oo aan su-aalahaas iyo kuwo kaleba weydiin doonaa ibraax yuusuf ciyow oo ah qoraal soomaaliyeed oo qortay dhowr bug oo uu ka mid yahay buugga ilo-oy sidoo kale waxaa ibraax ay muddaba ka shaqaynaysay waxna ka qoraysay arrimaha bulshada waxaa ibraax ku nooshahay dalka norway magaalada oslo ibraax ugu horreyn kusoo dhowow laanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa mahadsantahay maasha allah waan dhowahay
ugu horreyn intaanan mawduuceena u guda gelin bal waxaad warbixin naga siistaa bugaagta aad qortay ee uu ugu dambeeyey buugga ilowey
sax bugaagta aan qoray waa ilaa iyo saddex buug waxaa qoray laba buug oo caruureed waxaan kale soo qoray sidaa magacooda buug la yidhaahdo ilowey buug ilowey wuxuu ku saabsan yahay nolosha lamaanaha guud ahaan waa qiso jaceyl oo runta aada u muruga badan kana kala dhacaysa magaalooyin kala duwan ee caalamka ku yaala sida magaalada muqdisho magaalada london iyo magaalooyin kaleetoo badan buuggaas waxaa aada ugu magacaabay oo ku jira dhibaatooyinka bulshadeena soomaaliyeed haysato sida qabiilka sida dhalinyarado shaqala-aan fara badan ay ku haysato sababta qabiilka lamaanihii oo maxaan ku idhahdaa noloshoodu aysan deganayn waxaa kaleeto ku magacaabay caruurta yararka ah oo ku dhashay dhibaatooyinka kala duwan ama cudurada kala duwan qabo oo sida qaldan oo bulshadeena ay ula dhaqmayso cudurada sida autismaha iyo down syndromeka carruurta marka la dhashaan iyo dhibaatooyinkooda marka buugga ilo oy waa buug runtii xanuun fara badan ximbaarsan sababta magaca ilo oy keentana waa taas waayahay waan u imaan doonaa buuggaas mar dambe haddii ilaa yidhaahdo iyo barnaamijyo kaleba aanu u gudubno mawduuceena maanta bal sharaxaad naga sii burburka qoysaska soomaalida ee qurbaha haysto sida aad u sawiri karto
runti arrinta mawduuca ah lamaanaha iyo burburka nolosha lamaanaha ee galbeedka markii kaas ahaan aan deganahay galbeedka shaan soomaalida degan qurbo o dhan noloshooda runtii marka kusaabsan lamaanaha way dhib badan tahay intii dambe laakiin siyo galbeedka dadka deganaa aada looga sheegtaa iyo dhalinyaradeenii dhalinyaradeen haddeetan bilal fara badan xabsiyada ku jira maxaan ku idhahdaa ayaga isdilaayo ayaga noqo dad maxaan ku ihi daroogeysta ah oo kala gata ama isticmaalaba daroogooyin kala duwan dhibaatooyinka lamaanaha ama nolosha qoyska ma ka bilaabatay dhibaatada ah in dhalinyartu maanta ay ka baxeen qadka caadiga ah ee nolosha waa sax sa aaminsanahay aniga nolosha lamaane ee maanta taala galbeedka waa nolol runta aada u dhib badan waxayna ka imaatay waalidiintii oo aan ahayn laba qofood hooyadiio keliya inay ilmihii la nooshahay hooyadiio keliya inay ilmihii keligeed u socoto aabaha sababo fara badan oo kaga maqan yahay musawirka qoyska soomaaliyeed ee maanta galbeedka degan ha ahaatay inuu shaqo aada u dhib badan uu shaqeeyo oo sida inuu yahay tagsiile ama basle ama shaqo kaleetoo dhib badan ay keenaysa inuu ka taga familki uu ka maqan yahay in badan amaba uu ah go-aan uu gaaray asiga uusan familkiisa ilmihiisa kaga mid ahayn sida inay dhaqaale ku raadinayaan familkii oo kaleeto oo asoo nool oo shaqaynayo familka haddana uusan kamid ahayn maxaa yeele dowladdi waxaa loo sheegaa arrinta ah maxaa waxaan rabnaa inaan lacag qaadano ismana qabno waya marka mid qabna iyo waxyaabaha lamidkaa markay imaato waxay keenaya aabahan inuu guriga banaanka ka ahaado oosan carruurta arkin carruurta markay seexdaan oo keliya oo yimaado intaysan ka kicinna oo ka baxo guriga waya dhibaatada noogaas waxay tahay waalidiin fara badan oo siba ragga u badan ee banaanka aada wakti badan ugu isticmaala sida siyaasada qabiilka iyo waxyaabaha lamidka iyo jaabka in badan ku mashquulsan faahfaahinta waa u imaaneynaa ifraax waxaad bal horta warbixin naga siisaa sidee ayay aabbayaasha maqan iyo qoysaska burburkooda iyo muddo dheer baa laga sheekeynayay sidee ayay xiriir ola leedahay dhalinyarada soomaaliyeed ee ama isdilayo ama la dilayo ama xabsiyada ku jiro ama iskuullada ku dhacaya ee waxbarashada ka harayo burburka qoysaska soomaaliyeed soo gaarayay labaatameeyadii dam sannadood ee lagu jiray nolosha qurbaha ee galbeedka lagu noolaa waxaa aaminsanahay runtii inaan saameyn weyn ku yeelanayso maxaa yeelay waxaa badanaa dhalinyaradan halaabay waxay u badan yihiin waa wiilasha wiilkii marka uusan arkaynin aabe asoo kaleeta oo fiirsan karo ku faani karo dhigi karo aabdheeda saan iibsaan waaye inaan asoo kaleeta noqdaan rabaa oo soo joogin booskii aabdhee oo ka baxay oo cunugii maxaan ku yaradaa qof maskaxiyan u toosinaysa uusan helaynin qof dhiiri gelinaysa uusan helaynin wax cad waaye in booskaas qofka uu ka maqan yahay qof kaleeta uu soo bedelayo qof kaleeta soo bedelayo waa nin banaanka taagan oo wadada taagan oo raba cundan oo mustaqbalka maxaan ku irahdaa ka baabi'iyo daroogiista ah dhiibanayo daroogadiisoo dhahaya iisoo gad waxaa arkaysaa labayo toban jir soomaaliyeed maanta qoslo dhexdeeda gadaayo maxaan ku irahdaa daroogo maxaa yeelay guriga ay ku noolaayeen waxaa ka jira cariiri fara badan hooyadan waxaa laga yaabaa lix cunug inay haysato lix cunug ha haysato maxume lixdoodo dhan kama wada adko tan kale waxaa kusii darsanta lixdooda in wiilashiisiiba banaanka loo bixiyo dhawr qayladii naga daaya socda naga baxay ilaa laba qol waa waxay degan yihiin waa famil ceer qaato waa famil fakri ah degan magaalo aysan ku noolaa karin cunuga marka markuu arko banaanka imaado oo lacag la siiyo nimanka daroogistayaasha ee lacag yari siiyaan wax weyn ay la noqonaysaa boqol konton dollar hal maalin hadday kusoo gasho adoo weligaa shan dollar lagu siinin micnihii wax weyn ay kula noqonaysaa ilmihii marka farahay kasii baxeen dhaqaalihii nolosha gurigii familkii ma casinayo ma saamaxayso in cunug walbeeta iphone loo gado dhibaatada ugu weyne dadka haysa taasay noqotay dhaqaalihii familkii oo xun iyo bulshada banaanka joogto wax kaleeto cunuga inta ka gadato caqligiisii maskaxdiisii ku wareegay ku wareegay ku wareegay kabacdina cunugii oo xabsi la geeyo iyo dhibaatooyin kaleeto badanaa ka imaatay taasna waxay ka imaatay aaminsanahay booskii aabaha aa ka maqan bulshada waayahay waxaad carabka ku dhufatay dhibaatada ugu badan ee muuqatay inay wiilasha tahay qurbaha laakiin dadka adigoo kale ah ee arrimaha bulshada ka shaqeeya waxa ay ka warhayaan inay dhibaatooyin kale oo gabdhahana haysta jiraan laakiin aan aada looga warhaynin maxaad nagala wadaagi kartaa dhibaatooyinka gabdhaha ku dhaca ee bulshada iyo marmarka qaarkood waalidka laftirkooda aysan ka warhayn
gabdhaha soomaaliyeed runtii dhibaatooyin fara badana ku dhaco markay qurbahan ay degan yihiin oo waalidiintooda aysan ogeyn siiba gabdhaha da-dooda aadkay u yartahay oo udhexayso saddex iyo tobanka sano ilaa iyo sideed iyo tobanka sano labaatanka sano waa dhibaatooyinkan gabdhaha ay ku dhacdo waxaa laga yaabaa gabadha in aysanba ogeynba maxaan ku irahdaa markay caada ku dhacda kadib waxyaabaha ka imaanaya dhiiga caada markuu imaana kadib natiijada ka imaan karta inay wiil saaxiiba yeelato iyo waxyaabaha lamidka ah in natiijada ka imaata ay noqotaa laga yaabaa uur taasoo keenaysa inay la xiriirto gruubka caafimaadka aniga aan la shaqeeyo taas badanaa waxay keentaa in dad gacanta ku dhigaan oo la yidhahdo okay wax macquula maahan cunug yariisa ha tahay urkaan ma yeela kartid waa in lagaa soo xaaqo ama xataa haddii lagula tali lahaa dee ayar ay rabto cunuga inay haysato wax macquula ma noqonayso waaridkeed marabaan waxaa laga yaaba hadday ogaadan inta qaadan soomaaliya ka tuuraan ama haddii xataa la wado oo la geeyo tuulo kaleeto oo gobol kaleeto la geeyo mar walbeetaba inay hay-adda ilmaha qaadato intay imaato ilmihii ay la wareegto maxaa yeelay cunug cunug ma kori karo waddankan qofka toban iyo sideed sano markuu jiro qaangaar yahay kahor qaangaar ma aha taas darteed gabdhaha dhibaatooyin fara badana dhinacaas ka hayso dhinac kale dhibaatada ay ka haysto waxay tahay gabdhi ayagoo yaryar oo labaatan sano toban iyo sano jiray guursanayaan ilmay dhalayaan markay caruur ee dhalaana waxay ka haraysaa waxbarashada iyo mustaqbalkeeda taasoo keenaysa hooyadeed inay ceer qaadato waa dhibaato kaleeto haysato tan kaleeto dhibaatada laba intaasba kasii dhib badan waxay tahay inay jiraan maanta magaalada ani aan deganahay oslo ama norway guud aan in laga helay ay joogaan oo la ogyahay gabdho soomaaliyada jirkooda ganacsada inay jiraan oo aad u yaryar waalidiintoodan aysan wax wara uhayn arrintaas waa tahay waxaad taawatay saddex qodob oo dhibaatooyinka gabdhaha ka haysta qurbaha haddii kan ugu horeeya aan ku noqono tan labaad oo ah inay gabdhaha iyagoo yaryar guursadaan carruurna dhalaan waxaa laga yaabaa dhinac marka laga fiiriya inay ammaan noqoto laakiin dhaliisha aad u hayso un ay tahay in ay waxbarashadiina ka haraan dhaqaalahoodana uu yaraado oo laga yaabo noloshii hooyadooda ay kusoo korisay inay iyagana carruurtooda ku koriyaan laakiin midda koowaad ee ah ilmaha inaysan ka warhayn xaaladda ay ku nool yihiin iyo duruuftooda qaangaarka gabadha marka ay baaluqda kadib lagana yaabo inay ku dhacaan dhibaatooyin ay ka mid tahay inay uur qaadaan iyagoon la guursan culayskaasi intuu la eg yahay bulshada soomaaliyeed ee qurbaha ku nool intee in la eg buu soo gaaraa runta waa culays aada u weyn marka aad fiirisid magaalooyin waaweyn ee maanta yurub ku yaala ee soomaalida badankooda ay degan yihiin sida london oo kaleeto waa dhibaatooyin kasoo caanbaxayo maalin maalin ka dambeysa oo lasii ogaanayo maxaa yeelay gabdho fara badan ee soomaaliyeeda degan dhibaatada meeshay ka imaatana waxaa waaye gabadhii oo aan hooyadeed la lahayn wax wada hadala gabadhii oo hooyada aysan kaga sheekeyn kaga sheekeyn karin jinsigeeda iyo jirkeeda iyo qiimaha uu u leeyahay mustaqbalkeeda gabadhii oo aanan ogeyn waxaan aan samaynayo maxay yihiin cawaaqibta ka imaan karta micnihii ma jiro qof uu ku kalsoon yahay cunugii yaraa wuu iska socdaa arrintan ah maxaan kula cunug inuusan jirkiisa warba u haynin gabdhaha kuma sina oo waxaa jira wiilo fara badan oo soomaaliyeed oo maanta degan galbeedka oo ayagoo yaryar intay gabdho kufsadeen ama qamri cadsan ama qaawnaa waxay wax walbeetaba haloo sababay inkasta in aansana sabab inay qalad baa mar walbaba kufsi waa kufsi ma yeelan kara sabab ayagoo laakiin laga yaabo wiilashan dhaqanka inay ka imaadeen ama ay fahmeen dhaqanka ah gabar qabri cabsinde ayadaa meesha usoo dhigtay waxyaabaa lamidka ah in gabdho islaameed ee maxaan ku rahdaa ku fidan saas darteedna xabsi ugu jiraan oy noloshooda dambeeta xataa mustaqbal yeeli doon maxaa waddankan haddaa xabsi geshid warqadahaadaa lagugu qorayaa meelay ku ole xataa shaqaad bal haddaa dalbati birato way adag taataa shaqo ku heshid waaya si marka kale dhibaatada jinsiga iyo maxaan ku yidhi faham la-aanta een, jirka qofka bini-aadanka waalidka inuusan kala hadlaynin ilmahooda jirka iyo waxa uu yahay iyo maxaan ku ihahdaa jinsiga labada jinsiga kala duwan dhibaato weynaa ka imaan karta si kale haddaan u dhigo arrinta gabdhaha markaan ku noqdo waxaan hadalkaada ka dhadhansaday dhibaatooyinka noocaas ah marka ay dhacayaan waxaa laga yaabaa inay inta badan waalidiintu ay ka warhayn inay gabadhoodii uul qaaday ee cunug laga soo riday welina ay aysan war ka hayn waa xaqiiqo waayo badanaa warka ma hayaan maxaa yeelay waxaa jira sharci ah cunugan hadduu marba labayo toban sano ka weyn yahay dhibaatooyinka noocaasana uu gaaro in uu dhihi karo waalidkii looma sheegaayo warkan gruubka caafimaad ka shaqeeya ani aan kamid ahani xaq uma lahan inay intay baxaan waalidka u sheegaan dhaan cunugaaga saan iyo saan iyo saan sameyey ma sameyn karaan marka taas waxay keenaysaa waalidkan inuusanba ogaaninba cunugiisa ama gabadhan xaaladda ay ku sugan tahay maskaxeed ama jireed sidana u reelatoo laga soo xaaqay gurigan ay u joogtay umalaysada way waayahay waayahay.
dhacdaa Eh, dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a waxa aanu kaga hadlaynaa raad intee la-eg ayuu burburka qoyska soomaalida qurbaha ku leeyahay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada aan u baaqa dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga eh, iyo halka aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijkeena waxaa inoogu martaa ibraax yuusuf ciyow oo ah qoraal soomaaliyeed islamarkaana arrimaha bulshada wax ka qortay kana shaqaysaa arrimaha bulshada khaasatan dhinaca caafimaadka dhegeysadoo magacaaga saddexan iyo meesha joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeen waxaa salaamay c o a iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed walaal su-aasha aan jeclahay inaan weydiiyo waxay tahay muxuu noqon karaa doodka dowladaha ay ku hoos nool yihiin caruurta soomaaliyeed in ay ka qaataan sidii xabal muxuuse noqon karaa doodka kaga aadan dowladda soomaaliyeed dabcan ee asal ahaan kasoo jeedaan aada baa mahadsan waa mahadsan tahay ibraax kusoo dhawow waa laba su-aalood oo isxambaarsan Eh, waxa aan filayaa waa hal su-aalo oo laba eh, meelood ku kala aadan dowladda soomaaliya iyo dowladaha qurbaha ay dhalinyarada soomaaliyeed ku dhex nool yihiin Een, haddaan ku hormaro dowladaha soomaaliyeed oo ay dhalinyarada soomaaliyeed ku dhex nool yihiin dhinac walba kolleyta markay qusayso dowlad ajnabi ah iyo dhibaatooyinka dadka ajaanibta ah ee dhex degan dowlad walba waxaa umaleyna inay ka cagis jiidayso oo aysan ahayn arrinta arrin ay dhibaato weyn u aragta ilaa ayaga xanuunka uu ka gaaro hadda aniga meeshaan aan deganahoo kaleeto waxaa dhacday mar aan hadda sasoo dheereen in dhalinyaro soomaaliya ay isku mideeyeen sanadkaa sanadkii ka horreeyay waxaa ka dhacday in dhalinyaro so- wiil soomaaliya lagu dilay Een, marka dilalka ay bataan dhibaatooyinka ay bataan oo ilmihii ajnabiga ahaa oo dhalinyarada ahaa la arko inay banaanka taagan yihiin oo ay dambiilayaal noqonayaan oo xabsiyada lagu guro markaas waa lagu qasban yahay in wax laga qabto because qof walba wuxuu ilaashanaa dee dhantiisa iyo nabadgelyadiisa Een, wadamadan annaga hadda aan ku noolnahay badanaa waxaa laga shaqeeyaa in laga hortago dhibaatooyinka noocaas oo ilmihii inay galaan laakiin maxaa laga qabanaa waayo kuwa dhibaatadii ku dhex jiro kuwa dhibaatada ku dhex jiro in xabsi la geeyo xabsigaas ay isaga dhex kurmaan ayada naftarkeeda caqli maahan dowladda soomaaliya markay qusayso dowladda soomaaliya waxay qaban kartaa waxay tahay oo keliya in bulshada ay wacyigelin u samayso in dhalinyarada soo socota usoo safraayo halkan ama lamaanaha halkan usoo safraayo ay u hesho shaqo iyo nolol oo ay meeshooda joogaan kuwa halkan joogana dowladaha ay la joogaan ay ku qasbaan inay si sharaf leh ula dhaqmaan oo ay ku heestaan tan kale dhalinyarta soomaaliyada xabsiyada maanta ka buuxa ma ahan soomaali baasaboorada heestaan waa baasabooro baasaboor islaameed waaye soo lama dhigi karo dowladda soomaaliya waa inay ta halkaan imaato wax ka qabato laakiin dowladda soomaaliya wax ka qaban kartaa in dhalinyarada soomaaliyeed meesha ay degan yihiin dalal dalka ay degan yihiin ay shaqo ku helaan oo ay nolol ku helaan si ay ugu badbaadaan inay soo safraan ay halkaan tahriib usoo galaan dhibaatada kuwa heysata halkaan xabsiyada ka buuxa oo kale ayagana ay- ay qabsato ifraax waxaa dadkana dhegeysanaya isweydiin karaan haddii qoyska uu burbur ka yimid oo ay dhacdayba in labadii qof ee nolosha wadaagayay ilaahayna caruur ka dhex beeray ay ku kala tagaan eh, reernimadii miyaysan ubadkoodii wada korsan karin eh, wada shaqayn karin ayagoo aan say iyo haweeney midna isu ahayn Een, anigu aaminsana inay wada shaqayn karaan laakiin nasiib darro badanaa ma dhacdo Een, familada soomaaliyeed markay kala tagaan aabaha waxaa laga yaabaa inuu markiiba wadankaas xataa uu ka guuro oo meel kaleeto u guuro ama oo famil kaleeto samaysto uusan aaminsaneynba inay maxaan ku ihahdaa waajib ku tahay inuu ilmihiisa qayb ka haysto maxaa yeelay ilmaha laba qofaa lagu dhala markii la dhalayo hal qof lama ahayn laba qofaa la ahaa badanaa fahankaas ma jiro oo aabihii inuu waxaa dhacaysa ka tago ilmihii kabacdina hooyada keligeed ay ku noqoto meeshii laakiin dhibaatada ugu weyn aan haysta annaga maahan maanta furiinka oo keliya dhibaatada ugu weyn naslee tahay kuwa iska dhigaya inay isfureen oo inta ceer qaata ilmihiina dayacayo ani ma aaminsan soomaalida furiinka dhibka oo ku haayo bulshooyin weyn bulshooyin kaleeta caalamka ku nool ka badan inuu nagu haayo ma aaminsana laakiin annaga dhibka waxa nagu haayo waxay tahay arrinta ah hala sheego been ah waa isfurnay oo systemka hala geliyo ama maxaan ku dhahay dowladda haloo sheegay in la isfuray kabacdina ceeraha la qaato aabihina saas mas-uuliyaddiisa ku waayo norway hadda mar aan dheereen waxaa ka dhacday in booliiska uu familo habeenkii oo guryaha ku furay oo laga soo bixiya niman soomaaliya macawiisa wata tviyada wax runtii aab ceeb u ah balse way dhacday maxaa yeele beenay sheegeen beentana waa lagu ogaaday inay been ahayd oo waaba lasoo bandhigayba dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a xarunteeda washington waxaa inoogu marti ah ifraax yuusuf ciyow oo ah qoraal soomaaliyeed oo arrimaha bulshada wax ka qorta kana shaqaysa dhinaca arrimaha bulshada ee weliba caafimaadka ifraax waxaanu ka wareysanaynaa oo ay noo faaqidaysaa raadka uu burburka qoysaska soomaaliyeed ee qurbaha ku leeyahay dhalinyarada dhibaatooyinka uga imaanaya qurbahaas iyo waddamada ay ku nool yihiin dhegeystaha labaad aan u baaqo dhegeyste adoo magacaago saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabay kusoo dhawo barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdirasaaq maxamed xasan waxaan isxaaf madax banaan oo ka howlgala magaalada hargeysa ugu horeyn aad baad isalaam iyo bahda v o a iyo qoraa ifraax yuusuf ciyow aad baad mahadsan tihiin marka labaad haddaan barnaamij mawduuca u guda galo tala soo jeedinta aan ku hormaro tala soo jeedinta aan usoo jeedinayo waalidiinta soomaaliyeed waxa weeyaan geelka awoodaa ay ubadkooda ku siciyeen soomaaliya intay yaryar yihiin oo dhaqanka la baro kabacdi in markuu weynaado lagu celiyo wadankii qurbaha ay ku noolaan waa inta awooda inta kale sidii ay dhaqankii soomaaliyeed ugu waani lahaayeen ay bari lahaayeen in ay ay mar walba isku taxalujiyaan su-aashaan weydiinayo ifraax waxay tahay ifraax waalidiinta soomaaliyeed intaasoo caqabaday kala soo gudboonaata dhalinyarada iyo ubadkooda maxaa la gudboon talaaba caynkeeya ayay qaadi karaan waalidiintu oo ay ubadkooda ku badbaadin karaan kagana badbaadin karaan gangiska iyo maxaa dhibaatooyinka soo wajahaya iyo muxaadaraadka aad baad mahadsantahay v o a iyo qoraa ifraax aad bad mahadsantihin adigaa mudan cabdirasaaq ifraax kusoo dhawow mahadsantaha walaal xalka kolley ani waxaa aaminsanahay inuu ku jiro waalidiintu isfahma ayaga marka koowaad oo isgarab istaaga ama ha isqabaan oo si run ha isku qabaan ama si run ha isku furaan mar kastaba inay isgarab istaagaan oo ilmahooda hal meel ugu soo jeestaan tan kaleeto waalidiinta oo fahma muhiimadda ay leedahay ee ilmaha la kala dheereeyo oo maxaan ku iradaa sanad walbeeta cunug aan la dhalin diinta islaamka waxay faraysaa oo ku dhiirigelinaysaa qoysaska in ilmaha la yar ee la nuujinayo la nuujiyo ugu yaraan laba sano macnaheed taas maxaa waaye hooyadan laba sano hadday nuujiso hadday xataa tiraa sanad ku xiga ama labada qof isku raacaan inay cunug kaleeto ee dhalaan sanad somaa sagaal bilood ay qaadanaysaa cunugan markaasuu saddex sano jiro oo cunug kaleeto waarkiis ku mashquulaayaan cunug markuu saddex jir yahay ilaa xad wuu isku filnaan karaa laakiin intuu ka yar yahay afar bilood cunugii jiro hadday hooyada uur yeelato cunugii sagaal bilood oo keliya oo kaleeto la joogo hooyadiis waa wax aad u dhib badan dhibaatadana badanaa waxay ka bilaabataa cunugii intuu yar yahay xiriirkii waalidka iyo jacaylkii waalidka ka go-o hooyada markay lix cunug hayso ama shan cunug ay hayso soomaalida ah way ku adagtaa cunug walbeeta inay siiso jaceyl cunug walba inay siiso wakti cunug walbeeta inay u hesho maxaan ku iradaa dhaqaale baahidiisa tirta halkaa markaan deganaa waxaan nahay bulsho faqri ah waxaa muhiima marka waalidiinta inay waxbartaan inay shaqaystaan inay isku dayaan inay ilmahooda u noqdaan musawir laay fiirsadaan oo ay ku daysadaan tan kaleeto ku baraarujinayo waxay tahay inay ogaadaan caruurtooda diintooda xilli horeeto cunugaan inay baraan inuu fikero cunugaan inay baraan wax walbeetoo la dhaho waa xaraam inaysan xaraam iska ahayn uu fikero cunuga inuu isticmaalo maskaxdiisa oo qof hore u socod leh oo noqdo taas waxay ka imaan kartaa waalidkiio ayaga ah waalid maskaxdooda ay furan tahay oo og cunugaaga inaan meel lagu soo xiranin waa muhiim in laga shaqeeyo xilli hore
arrintan dambe waxay u baahanaysaa faahfaahin maxaad ka wadaa inuu noqdo cunug fikira oo wixii la yidhahdo waa xaaraanba aan xaaraan u qaadan
macnihi waxaan ka wadaa waxay tahay in maxaan ku ihahdaa badan anaga markaan diyada deganaha waxaa dhacda in la yihahdaa ma noqon kartid kalkaaliso maxaa yeele waa xaaraan ninaad taabanaysaa okay cunug inuu fikeri karo sidee ninkan aan taabanayo sababta gabadhan inay fikeri karto waa ninkan aan taabanayo sideen u taabanaya taabashada aan ka doonayo maxay tahay taabashada islaamka mamnuucay muxuu yahay diinta islaamka taabashada mamnuucda maxay tahay qofkan waa beshin waa bukaan caawinteedu u baahan yahay wiilkan dhaktarka raba inuu noqdo sidoo kaleeta asigana maxaan ku iradaa dhaktar ma noqon kartid gabaraas aad taabanaysaa kolley dabcan su-aashaas ma umalaynaa weli inay imaato maxaa yeele nimanka weligood ba ayagaa dhakatiir ah soma weli maysan imaan laakiin lacala hadday dhacdo wiilka inuu fikri karo dhihi karo okay say macquul ku tahay in bulshadao dhan la dhaho cilmiga dhakhaatiirnimadoo dhan waa mamnuuc sababta la isma taaba kara darteed waad inuu mahadsan fikri tahay karo cunugaaga intaas kaleeto tarxadna kale ugu waxay filan.
tahay badanaa waxaa laga hadlaa dhalinyarada shaqooyin fara badanaa loo diidaa sida dukaanka ma shaqey kar sidoo kale maxaa yeele dukaanka khamrigaa lagu gadaa qofka marka cunugan waa inuu ogaa ama dhalinyar qofka dhalinyarada waa inuu ogaa karo maxay tahay dhibaatada iga imaan karta inaan ceer qaato iyo inaan shaqaysto dukaan khamri lagu gadaa aan ka shaqeeyo inuu miisaan inuu leeyahay oo Waaya, dhegeysto inuu arrintaas- keliyo halkan qof warkuu sheegaya arrintaas culammadaan u daynaynaa eh, inay ka jawaabaan insha allah waana ku casuumi doonaa barnaamijka dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaago saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka waa dhawahay aad iyo aad baa umahadsantihin ama iyo israax iyo dhamaantii owe magacaygu waa jailani muse waxaan ku noolahay magaalada stockholm wadanka sweden Eh, aad iyo aad baan idin salaamaya Eh, marka hore eh, barnaamijka saan u dhegeysanayey Eh, runtii waa barnaamij muhiim ah oo aad u anfacaya waxay la tahay eh, bulshada soomaalida ga- gaar ahaan ku nool qurbaha ama xataa kuwa soomaaliya jooga inay ka faa'iidaystaan waan rajeynaya anuu ku dheeraanin waxa weeye hadalka eh, ifraax horta eh, ifraax axmed ayna dhan u badisay arrintan qoysaska burburka qoysaska soomaalida ee gaar ahaan qurbaha ama wadamadan joogna hadda yurubkay joogtay kaan joogo aada isugu dhowo isku dhaqna ah waxaa moodaa inay u badisay dhanka ragga in ay burburka qoyska sabab u yihiin ama ay iyagoo ka tagaan gurigii iyo ciyaalka deecaan Eh, taas aad iyo aad horta aan uga soo horjeeda anigu eh, waxaan aaminsanahay labada qof inay ka siman yihiin dhibaatadaas eh, ah eh, dhankaas kala taga ama in ilmihii la dayaco hooyadu way dadaalayaan hooyadinku aad iyo aad bay u dadaalayaan umahadsan yihiin hooyada soomaaliyeed oo hooyo qaali ah oo meel kastay joogto dunidan eh, aad u dadaasha ilmaheeda laakiin shayga ka maqan waxa weeyaan kow eh, marka ugu horeysa eh, waxayna ka maqan deen soomaalida nahay eh, in dadkii ay hooyo abuhu aysan aqoon lahayn ku filan ay ilmihii ku maarayn karaan xataa iyagoo wada jooga ayaysan ilmihii tabar u hayn Eh, sababta hooyada abo wadankan intooda badan wixii ka yani xiliyada hore yimid ama xiliyadan dhexe oo xilligii soomaaliya burburkeedii eh, dadku aqoon muusan lahayn hooyada abu waxaa laga yaaba inta afka wadanka aqoon ilmihii inaysan kantarooyi karin ilmihii markuu labaiyo toban shan saddex toban shan iyo toban sano gaaro inaysan kantarooyi karin wuxuu soo bartay ama wuxuu tago ama iskuulkii ama macalinka xiriira lahayn hooyadu iyadoo dadaalaysa laakiin awood uma leh ma kabar garayn karta inay waxaa dhan mutaabaca ku samaysa ama ay ay ku samaysa raab iyo yeelato Eh, taas waa dhibaatada ugu weyn aan u aaminsanahay inay ilmuhu intixaab sameeyaan ama ay wadada kala dheexdaan Eh, tan kaloo kala tagana aabaha sabab baa ka- eh, kaxaysa eh, si ilfaxba ka sheegtay ama sababo dhaqaala ha aadan ama sababo kala taga ha aadan Eh, laakiin eh, iyadoo la kala tegay baa haddana saa jamac sheegtay in la samayn karaa eh, in la wada shaqeeyo oo ilmihii noloshoodii laga wada shaqeeyo sababta kuwaad anu qaladka waxaan saarayaa irax ifraax anoo eh, hadalkeedii ka raacaya eh, hooyada sababta waxay tahay hooyadu eh, waxay luminaysaa eh, haddii ay eh, ay il- aabbaha ay xiriir la samayso waxay luminaysaa kharashaadka ay qaadaysa horta aabbuhu ka maqay waa wax xaqiiqa oo aynan ankiri karin Eh, problemka weyn waxa wey iyadoo kharashaadka la siinaya aaba la-aanta ilaashanaysa ayaa aabihii fogeynaysa oo aabihii u diidaysa ilmihii inuu arko xataa Waaya.
taasna waxay keenaysaa inuu aabihii ilmihii ka tago inuu aab ilmihii uu markaas uu aabbo waayana dee aabihii iska daraysto Jailani- taas waa qodob jailani aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa inaad wax yar eh, qodobkaasi aad noo hayso eh, ifraaxna aan barnaamijka eh, siiyo inay fursadda qodobka koowaad ay ka jawaabto oo ah dhaliisha aabbayaashu ay u tegayaan inay tahay eh, cillad ka imaanaysa hooyooyinka iyagoo dhaqaale ahaan u fiirsanaya adoo soo koobayo ifraax arrintaas maxaad ka dhihi lahayd wal ma dhahay aniga marnaba ma jirto arrintaas maxaa yeele waxaa ogaamaa m- dumar fara badan ee arrintaas ku gan- ku qanacsan ayagoona ka fikirayn dhibaatada qoyskooda ay u keenayso siiba caruurtooda ay u keenayso xoogga saare inay dhaqaalo ku helaan een, waxyaabo qaldan diiniyan iyo dhaqan ahaan iyo damiir ahaan intaba ma diidani taas aniga laakiin haddana waxaan aaminsanahay aabahan shala gabdhaha markuu guursanayay muxuu u aqbalay in oy system inay ceer ku raadsato ayaa- ayaa magaciisa intuu ilmo ka dhalo yacni ragga soomaaliyeed mar walbeetaba qeybay ku leeyihin hooyo kasteeto single mother ah soo jooga ogol sidoo u ogolaada asiga soo jooga inay Waayo.
single mother noqoto sababta inuu dhaqaale aan kaa Waayo, fikiri een, maayo een, soo ma waxaan doonayaa een, dhibaatooyinka dhibaatooyinka lama kale dhihi karo boqolkiiba sideetan een, waxaan Waa ma- aaminsanahay inay ragga ka socdaan weli waaya Een, waxaan waqtigaa naga celiyidi ah marka sidaa darteed waxaan jeclahay sidii jeylaaniba uu ku weydiiyey maxaa xal ah ayaad leedahay adiga ifraax yuusuf ciyow qurbihii waa la joogay waqti dheer dhibka waa la arkay mirihii dhibka ayaa la gurtay halkan hadda la jooga ah ee in wax la isu sheego xaggee looga gudbayaa maxaa tillaabooyinka wax lagu sixi kale ay yihiin Een, aniga tallaabooyinka wax lagu sixi karo waxaan aaminsanahay kow bulshada oo horta isku tagto bulshada oo aqoonsato dhibaatooyinka haysto in dhibaatooyinka si xaq ah looga hadlo in si cad looga hadlo in si cad looga hadlo oo aan marnaba maxaan ku iraadaa la qarinin oo la dhihin wax hebelna waa saan wax hebelna waa saan ama aan loo magaciisin sida arrimaha qabiilka iyo waxyaabaha lamidkaa lagu sameeyo soomaaliya aan lagu samayn arrintaas si cad looga hadlo tan kaleeto waxaa halka noqon karta waxay tahay waaridiinta iyo luuqadaha wadanka ay degan yihiin ama wadamada ay degan yihiin barta shaqaysta dad noqodo dad ilmahooda ay ku faanaan oo ay sheegtaan oo aysan ka xishoon inuu qofkaas waarid iyo ama qofkaas oo dhalay taas waxay keeni kartaa inay si degdega sibilkan soomaaliga ugu baxaan fakriga iyo dhibaatada maxaa yeele qofku markuu luuqada barto shaqo helaayo wuu shaqaysan karaa ilmihiisi xaafadaha ay degan yihiin oo dhibaatooyin badan ay ka jirto baan guryaha ceerta lagu qaadda ay degan yihiin way ka guurayaan guryo waaweyn ay degi karaa markaas wuxuu noqonaya cunugii inuu gurigiisa joogi karo oo ku noolaan karo lakin hadda wiilkii banaankaa loo raacdeyna gabadhi waxaa laga yaabaa inay ayada xataa saaxiibadeed aado hooyada aysan ogeyn ilmaheeda meeshay kala baxeen aabihii uusan ogeyn sidoo kaleeto marka maskaxda waa in ilmaha laga dhiso Waayo.
intaan jirkooda laga fikirin ugu dambayntii ee waxaad sheegtay inaad qortay laba buugaag oo caruurta ah iyo buug aniga aan akhriyey ee ilo oy oo runtii buug xiiso badana xagee laga heli karaa buugaagtaas dadka soomaalida ah ee doonayo inay ama ilmahooda kuwa caruurta u gadaan ama kan sheekada ah ee iyagu akhristaan buugga ilowey waxaa laga heli karaa muqdisho iyo magaalada oslo labadaba buugaagtan kaleeto ee taxanaha sheeko sheeko iyo magac iyo muuqaal ayadana oslo yaaliin oo laga heli karaa qofkii rabo oo maxaan ku iraadaa u baahan wuxuu geli karaa facebook eh, pagekayga oo israx iyo qoraa eh, soomaaliyeed haddii uu gal halkaas uu kasoo dalbado waa loo soo diri karaa israxaad iyo aad ayaad umahadsantaha adigaa mudan walaal dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan uga hadlaynay raad intee la eg ayay ku leedahay burburka qoysaska soomaaliyeed dhalinyarada ku rafaadsan qurbaha ee soomaaliyeed waxaa inoogu marti ahaa ifraax yuusuf ciyow oo ah qoraal soomaaliyeed isla markaana arrimaha bulshada wax ka qorta kana shaqaysa arrimaha bulshada khaasatan dhinaca caafimaadka waxa ay degan tahay dalka norway magaalada oslo tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegaynaa maqal dambe oo isaga